intiinay horay ula socotay shalay waxaa taxanaha qaybtiisa koowaad aad ku maqasheen carruurta ku dhasha dhibaatada iinta caafimaad darro iyo waxa sababta u ah waxa aynu maantana ku eegi doonaa xarumaha caafimaadka carruurta la gaarsiiyo iyo sida ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho ula socoto in jilal carruura oo dunida u hor leh ay soo wajahayso caafimaad darro la xidhiirta xilliga dhalashadooda doctor xaawo xasan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in dhowaantan ay wasaaradda caafimaadka dirtay laba carruura oo mataano ah oo iyagoo isku dheggan laga qaaday gudaha waddanka soomaaliya markii wax looga qaban waayey waxaana jira sida ay sheegtay carruuraha kale oo ay baadidoon ugu jiraan si ay u ogaadaan xaaladahooda waxa ayna sheegtay haddii ay jiraan carruur kale oo sidaasoo kaleeta xaalad caafimaad darro khatara ay hayso inay doonayaan inay ogaadaan marka dhibka dadka haysta dhinacaan ka aruurin dhinaca kalena waxaa runtii hadda aan bilownay inaan aruurino ama aan wada wada haysano informationka ama macluumaadka ku saabsan adeegyada caafimaad ee waddanka ka jira waxyaabaha ay qaban karaan awoodda ay leeyihiin iyo sida wax u qaban karaan taasoo nooga soo baxaysa dhibkan haysta ummadda soomaaliyed ama caruurta ama qofka weyn ama qofka maxali inta kaleba hadday heli karaan adeeg caafimaad oo oo tafatri ama hufan haddaysan heli karinna sidaan ugu heli lahayn runtii ama soomaaliya banaankeeda ahaato ama meelaha dhodowo africa ahaato ama eurub ahaato sidaan ugu ugu heli lahayn tusaale haddaan soo qaato laba caruur isku deganaa uu joogay halkan muqdisho aan ku aragnay ayaan dhexdaas waxaan ku darnay dadkii dhaawaca gaaray aan ku darnay oo loo qaaday qatar weli qatar ay jiraan qalin ma gelin laakiin processkii iyo iyo systemkii ay ku geli lahaayeen qalinkii sidii loo sidii ay u heli lahaayeen adeega caafimaad ay u baahnaayeen ayay ku tala ku jiraan hadda jidkiisa ku socdaan dhulka soomaalida ee etoobiya dhinaca somalilan iyo koonfurta soomaaliyaba waxaa carruur laga qaado lagu baxnaaniyaa oo xaalado caafimaad iyo qalliinba loo gaarsiiyaa isbitaalka edna ee magaalada hargeysa doctoresa adna aadan oo iyadu ah madaxa isbitaalkaasi ayaa haatan waxa ii sheegtay in soddon carruura oo xaalado caafimaad oo kala duwan gaar ahaana kuwa ku dhasha cilladaha carruurta marka ay dhashaan loo geeyay isbitaalkeeda qaarkoodna loo sameeyey qallinno kuwo kaleetana ay weli bukaano yihiin iyadoo ay jiraan kuwo horay ee u dabiibtay oo isbitaalka ka baxay waxaan kula xiriiray khadka telefoonka edna waxayna iiga warantay waxay u malaynayaan inay qayb ka tahay in carruurtan ay ku dhashaan cilladahan xilligan hadda ilaa soddon koonfurmiyaa jooga aada u fara badan madaxweynayaashii baa jooga intii kuwii baxay meelkii kala jooga way afar afar beri shan beri bay laga joogaan way baxaan waata maxaad u qabataan marka carruurtaasi
waxaan u qabanaa waxaan u gelinaa biyaha aalaabaa jita madaxa la geliyo biyaha kasii deysa qalliin baa loo sameeyaa madaxa ayaa la geliyaa tuubada tuubada dabeetana caloosha loo ridaa marka ilaa laba sanood ayay qaateynta madaxuu kusoo noqonaya caadigiisii kuwa faruuraha waa la qalaa waa la tolaa waa la hagaajiyaa banxanaga daloolo waa la tolaa lugaha qalqallooca waa la toosiyaa marka ilmo wada wixii uu u baahdo haddii ay ilmahaasi yahay ilmo khaladkiisu yahay mid la hagaajin karayo ee qaar baa jira waxba loo qaban karay oo xanuuno kalena ay weeliyaan waa tahay doctor adna samaynay inta shantii sanoodii u dambeeyey dhowr boqol baan samaynay dhowr boqol baan samaynay waana meesha keliya lagu sameeya qalliinkaas geeska africa doctor adna ma garan kartaan waxa keena ilmaha in cuduradan ay ku dhacaan waxay noqon kartaa laba wax awalto waxaa laga yaabaa cistaan la keeni jiray way iska dhiman jiray ama way tuuri jireen cistaan haddii la keeno waxba looma qaban kari jirin way dadkii farsamadaa ama cilmigaa garanaya maynaan lahayn waa mid sababay noqon kartaa tiradan badan aan arkayno tiradan labaad badnida la arkayo waxaa laga yaabaa inay noqon karaan waxyaabo ka yimaada buufinta beeraha suuta lagu lagu lagu cayayaanka lagu dilay ee dabeetana biyaha ku dhacdaa birtiibu ayaa ayaa roobku mayrayaa suntii waxay ku dhacaysaa ceelashii ceelashii bay ka cabayaan dooxii bay ka cabayaan markaa taasi waa mid u baahan cilmi baadis badan waxaa laga yaaba waxyaabo lagu daadiyo badda oo hawada soo raaca oo dabeetana waxyeelaya dumarka uur kale wax waxaa laga yaabaa sunta lagu buufiyo jaadka ee aabuhu cuno inay ilmihii wax ay waxyeele iyo yeesho marka lama garan karo haddii aan cilmi baadhis la samaynin oo xaqiiqdii la la ogaanin waa iska malayn u- weeyaan waxa aanu mia carruurtan oo intoodu ay tahay mid aad u kala duwan qaarkoodna gudaha dalka wax looga qaban waayey oo xaaladoodu ay tahay mid aad u daran ayaanan jirin cid tan iyo wakhtigan ku samaysa baaritaan rasmiya oo gundheer oo lagu ogaado halka ay ka soo gaarayso carruurta caafimaad darrada la bilaabanaysa marka ay dhashaan waxaase jiro quburo haatan daneynaya inay ogaadaan waxyeeladan iyo waxa salka u ah sida uu leeyahay samafale cabdi maaxi oo isna iigu warramay barnaamijkeennan jaamacadaha qaarkood ayaa aada u danaynaya inay ogaadaan waxyaabaha qaarkood ee- ee- ee- een- ee sababaya arrimahaas wadankii oo nabadgelyo ka jiran iyo kalsooni ah oo la- dadka ajnabiga ku yimaadaan ay yar tahay iyo een, eh, een, eh, xiriiro weyn oo wanaagsan oo macnaha een, aan- aanay suurtagelin oo socdo Een, waxay suurtagal sameynaysaa haddii baaritaankaas la sameeyo waxay suurtagelaysaa inaan ogaano waxa sababa inkastoo aan ognahay guurtooyin badan oo soo caariyay waddankiisa aan aragnay oona shaki weyn ka qabnay Een, iyo waxaa dhici karto een, daawooyinka waddanka oonan control lahayn Een, iyo waxaa dhici karto dabeecadii waddanka een, hawadii oo isbedeshay iyo een, een, een, een, nadaafad darrada een, eh, sax- een, eh, ka jirto een, eh, iyo control la-aan la controlayo een, bay-ada oo ah in la helo een, meelo ay maraan wasaqda oo ee bini aadamka ka baxo sida saxarada iyo kaayada oo loo helo meel een, lagu habeeyo oo macnaha een, lagu controli karo si loo dilo een, waxyaabaha ka yimaada cudurada ka faafa dhegaystayaal qaybtan maanta intaasi haddii aan ku joojinno waxa aad maqli doontaan haddii alla hawooda la ogolaado maalinta berriya oo aad dhegaysan doontaan qaybo kale oo isla barnaamijkan ku salaysan waxa aanaa xoogga ku saari doonaa inaan la hadalno qaar ka mida waalidiinta dhalay carruurta siday u malaynayaan in carruurtooda cudurradan ay u soo gaareen iyo meelaha ay uga filan karaan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonanase waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo